bsm اllah alxamdu lilah tnau lilah uma asalaatu wasalaamu cla rasuuli اllahi slى اllah عlyh wslm allahuma akhrijna min dulmaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi wاftax clayna bmacrifati اlcilm xasin akhlaaqna bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur clayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam الraaximiin rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina hijratu daa'ifi waa dersigii shan iyo tobnaad min kitaab nuur ilyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin wuxuu ka hadlayaa dersigaani hijradii la dhihi jiray hijratu daa'if meesha daa'if la yidhaahdo hijradeedii daa'if sanadkii tobnaad ee nubuwada hijrada maaha sanadkii tobnaad ee nubuwada ayaa nebigu aaday calayhi salaatu wasalaam markii nebiga qalbigiisu cidhiiryamay oo mushrikiintii maka joogta ay dhibeen falammaa ra'aa markuu arkay calayhi salaatu wasalaam nebi muxamed istihaanata qurayshin quraysh ihaanaysigeeda bihi nebiga ay ihaanaysanayso quraysh inay nebiga ihaanaysanayso markuu arkay bihi isaga araada wuxuu doonay an yatawajaha inuu u jihaysto ilaa haqiifin reer haqiif oo bidaa'ifi ku sugan qolada reer haqiif yarjuu xaaluu ka rajaynayo minhum reer haqiif nusratahu u hiilintiisa calaa qowmihi qoomkiisii ay uga hiiliyaan iyo wa musaacadathu in ay gacan siiyaan musaacadatahu isaga gacansiintiisa nebiga damiirka waa hu oo nebiga xataa yatimma mru rabbi xataa yutammima ilaa uu ka taam yeelo amra rabbihi rabbiga amarkiisa li'annahum qoladan reer faqiif oo meesha daa'if la yidhaahdo jooga daa'if waa magaalo weyn hadda aad u qurux badan oo waxa weeyaan dee magaalooyinka maka ugu dhow weeye liannahum nimankan reer daa'if degan oo reer haqiif la yidhaahdo daa'if degan aqrabu nnaasi dadka kuwa ugu dhogaanshaha badan weeyaan ilaa makkata magaalada maka almukarama iyagaa ugu dhow walahu nebigana waxa u ahaaday fiihim qoyskaa dhexdooda khu'uulatun abtinimo khu'uula abtinimo ku leeyahy oo see ah fa inna umma haashim haashim bin cabdimanaaf oo nebiga awowgiisa hooyadiis haashim hooyadiis umma haashim haashim hooyadiis caatikata sulamiya ahay oo min bani sulaym bin masuur bay ka dhalatay wahum iyaguna xulafaa'u haqiifin reer haqiif xulafadoodii weeyaan bay gacansaar la leeyihiin nimankaa iyagaay falammaa tawajaha markuu u jihaystay nebigu ilayhim qoladaa xaggooda calayhi salaatu wasalaam oo uu aaday wa macahu waxaa maciisana nebiga ahaa zaydubnu xaariata zaydubnu xaarita nebiga la socday qaabala wuxuu nebigu qaabilay ru'asaa'ahum madaxdoodii ayuu qaabilay qaabala ru'asaa'ahum kuwoodii madaxda ahaa zaydubnu xaarita la socday iyo maya lama socona nebigu keligiisbooba ahaa labadaba waa la sheegay wakaana wuxuu ahaa wakaanuu waxay ahaayeen ru'asadaas ru'asada la qaabila weeye cabdayaaliil kowdheh wa mascuud iyo wa xabiib labadaa nin oo awlaadi camar ibni cumayr athaqafi ayaa dhalay wa facradda wuxuu u bandhigay calayhim dushooda nusratahu uhiilintiisa gacanisiiyabu yidhi xataa yu-addiya ilaahu ka gudanaya nebigu dacwatahu dacwadiisa iyo diinugu yeeridda dadka ugu yeeraayo taas buu ka codsaday fa radduu way radiyeen nimankaas ma kala harin calayhi nebiga dushiisa raddan qabiixan raddin xun iyo hadal xun iyo aqbalid la'aan ayay la yimaadeen ayb mid isagoo kacbada maryaheeda saa way haya buu wuxuu ku yidhi saddexdan ka mid ah haddii ilaahay ku soo diray hadduu ilaahay yahay mid ku soo diray
saa markuu yidhi kii kalaa yidhi dee marka ma kii kalena wuxuu yidhi dee hadday cid kaloo soo diraba marka maba u helinba ilaahay yaa oo adiga kaa soo haray waay kii saddexaad baa wuxuu yidhi laba hadli maayo buu yidhi haddaa lain kunta rasuulallaahi kamaa taquul haddaa rasuul alla tahay saa sheeganayso maba kula hadlaayo waay maxaaban kaala hadli koow haddaa ilaahay ku been sheegaysid buu yidhi oo aad waxaan rabbi kaa dhigan aad sheeganayso inaan kula hadlo dawba ma aha nebigu markaasuu ka dhex kacay iskaga tegey ka quustay reer haqiif khayrkoodii laakiin hadalbuu ka codsaday mana yeelin misna waa tan ah walam yara nebigu ma arag minhum nimankaa xaggooda khayran wax khayra wa xiina daaka xilligaas bou dalaba minhum wuxuu ka dalbaday allaa yushiicuu inaysan faafin daalika arrinkaa iyaga dhex maray nebiga iyo iyaga dhex maray canhu nebiga xaggiisa inaysan ka faafin waxaan idinka codsanayaa buu yidhi haddaan waxaan idinka raadinaya aan idinka waayey inaan hiil raadinayo quraysh in la iigu tago hiil u raadinayay inaan quraysh warkaasi gaarin taasun baan idinka codsanayaa buu yidhi taa un baan idinka codsanaya waay kailaa taclama qurayshun maxaa codsigaasi xambaarsan yahay kailaa taclama qurayshun quraysh saysan u ogaanin arrinta dhex madhay inuu nebigu hiil iyo raadinayay awood reer haqiif iyo daa'if ka raadinayay oo fa yashtadda uu markaa darnaado adaahum dhibaatadii quraysheed ilaa hadday ogaadaan cidda cid u soo kaxaysanaysay kuwaanna hiliilkii laga waayey dee nimankaasi waxay samaynayaan marka dhibtii bay sii kordhinayaan maxaa yeelay li'annahu nebigu istacaana waa kaalmaysa calayhim quraysh dushooda biacdaa'ihim acdaadoodii waa kuwa ishayeen buu macnaha ciidan iyo kaalmo uga doontay falam tafcal may samayn haqiifun reer haqiif maakii rajaahu uu rajeeye humaagaba minhum iyaga xaggooda uu ka rajeeyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu nebigu ka rajaynayey ma aysan samayn nimankii reer haqiif bale arsaluu waxay direen sufahaa'ahum ilaa waa soo hungoobay iyo waa u diidnay iyo waxba ha dhihinina iyo inaan ciidan raadinay bal arsaluu waxay direen sufahaa'ahum maangaabkoodii iyo waqilmaanahum dadkoodii carruurta ahaay oo wiilasha yaryaraa yaqifuuna iyagoo istaagaya fii wejhi nebiga wejigiisa fi dariiqi waddada uu nebigu maraayo bay ka hor imaanayaan wayarmuunahu nebigana waxay kusoo ganayeen bilxijaarati dhagaxyaal ayay kusoo tuurayeen calayhi salaatu wasalaam kuwiidadkii maaragtay iska maxasaha bay ku direen xataa admow ilaahay ka dhiijiyeen caqibahu nebiga ciribtiisa wa kaana zayd bnu xaarisata wuxuu ahaa yadra'u kii ka difaaca iskaga dhiga canhu nebiga ilaa an intahaa ilaa uu ka soo gaaray ilaa shajarati karmin geedka karamka la yidhaahdo yaa waxa weye geedis geed karam ah geedkaa ilaa uu ka soo gaaray isagaa iskaga dhigayay macnaha ninka leeya zayd bnu xaaris oo mawlihii nebiga waa la socday ilaa sida loo badan yahay wastadalla nebigu waa haraystay oo waa harsaday bihaa geeddii iyada ahayd wa kaanat waxay ahayd wa kaanat waxaa ahaa bijiwaari wa kaanad geeddaasi waxay ahayd bijiwaari bustaanin beer deriskeed geedkaani wuxuu deris la ahaa beer beertaasoo u ahaatay licutbata iyo washaybata oo ibney rabiicata ilmo rabiica raggan waa laga yaqaanaa haddi labadii ninoo caanka ahaa ee cutba iyo shayba oo ilmo rabiica ahaa beeray leeyihiin baa geedkan nebigu harsanayo ku dhowaa wahumaa labadaan nin oo beertaa lehna min acdaa'ihi nebiga acdaadiisay ku jireen cadow bay ahaayeen dayib marka ma geeddu beertuma ku dhex taallay mise dabadday ka ahayd halkaa markay hawshu marayso wa kaanaa labada ninna waxay joogeen markaa filbustaani beertay ku dhex jiraan fa kariha rasuulullaahi nebigu wuxuu nacay sal alla alay slam makaanahumaabuu naca makaankooda waxa weeye aragtidooda inayba is arkaan nimankaas ayaa nebigu dhibsada fadaca allaha ilaahay waa baryey qaa'ilan xaaluu nebigu leeyahay allaahumma allahayow innii anigu ashkuu waxaan kuu sheeganayaa ilayka adiga xaggaada dacfa quwatii quwadayda daciifnimadayda iyo awooddayda yaraanteeda wa qilata xiilatii xeeladayda yaraanteeda taasna ilaahayo waan adan kuu sheeganayaa wa hawaanii baan ilaahu kuu sheeganayaa ku liidashadayda calannaasi dadkan meesha jooga dushooda aan ku liito aysanay qiimaynayn yaa arxama araaximiina inta raxmadda kan ugu naxariis badanow anta adigu ilaahayow rabbulmustadcafiina kuwa la taag darrayso kuwaa rabbigoodaa tahay kuwa la taag darrayso kuwaa rabbigoodaa tahay wa anta adiguna ilaahayow rabbi aniga rabbigaygii baa tahay ilaa man ilaahayow axadkeebaad ilaa man ilaahayow axadkeebaad takiluni ii wakaalanaysaa kee ii itikaalanaysaa ilaa baciidin ilaahayow ma waxaa ii itikaalanaysaa mid fog adow fog kaasoo yatajahamuni isoo weeraraya oo isoo hujuumaya am ilaa caduwin mise cadow baa ilaahayow ii itikaalanaysaa cadowgaasoo mallagtahu aamilki siisay amrii amarkayga aa u dhiibtay in lam yakun hadduusan ahayn laakiin bika adiga ilaahayow qadabun caro calaya dushayda aad u caraysan tahay falaa ubaalii waxa isoo gaaray uba aaba yeelimayo wax kastoo igu dhaceen haddaadan ii caraysnayn laakiin ilaahayow xaggaada aan cara igala socon wax kastoo igu dhacayba yaa nebigu aad baa ducadan kutubta usoo raraa yaa dhibaatada meesha taalla xaaladda culayskeeda markaasuu wuxuu yidhi haddaase isan jirin cara xaggaada ka socoto aad ii caraysan tahay falaa ubaali walaakina caafiyatuka ilaahayo caafiyadaada iyo caafimaadintaada hiya iyadaa awsacu li ii waasacnimo badan cafi caafiya acuudu ilaahayo waxaan magan galayaa binuuri wejhika wejigaada nuurkiisa ayaan magan galay alladii kaasoo ashraqat lahu ay uu iftay ashraqad ay u iftay lahu isaga dartii adulumaatu mugdiyaashii wasaluxa uu suu baday calayhi dushiisa amru dunyaa adduunyada amarkeeda iyo walaakhiratiba waxaana kaa magan galay min an tunzila bii inaa igu soo dejisid qadabaka caradaada aw yaxilla inuu dego calaya dusheeda sakhaduka caradaada waa isku mid laka ilaahayo waxaa kuu ahaaday alcutbaa yaa cududaarash xataa tardaa ilaahay waa ka raali noqoto adaan kuu cududaaranaya walaa xawla xeelad ma ahaanin walaa quwata awood ilaa bika adiga mooyaane ducadaasow layin babaraan waa wariyaa fi kitaabi ducaa intaa markuu akhriyey mintaa markuu akhriyey nimankiina meesha ku jiraan labadii cadow oo beerta geedka ku dhegan ku dhex jiray falammaa ra'aa markay falammaa ra'aahu falammaa ra'aa markay arkeen hu nebiga idnaa rabiica ay arkeen taa faacilka dhig rabiica labadiisii wiil markii ay arkeen nebigii bay arkeen ibnaa rabiica markay arkeen raqaa waa u jilicsanaadeen lahu nebiga xoogaa qalbigoodaa ducadaa iyo waa jabceen wa arsalaa ilayhi waxay u soo direen biqidfin rucub oo min alcinabi cinaba rucub ma taqaan rucub waxa weeyaan hal gacan dee beerta laamaheedu gacan gacan baa la yidhaha mowta waxaan lalmanayo oo miruhu ka buuxaan hal gacan yaa laandhan oo dee miraah oo cinab ah bay soo direen maca mawlan bayna u soo dhiibeen nin mawla ah oo lahuma iyaga u ahaa bay u soo dhiibeen mawlan lahuma caddaas baana la dhihi jira magaciisa saama idin qor mise wuxuu yidhi haa kaasoo nasraaniyin oo nasraaniya ismuhu magaciisana caddaas ayaa la dhihi jira caddaas daalka la shadaya ka shadaad yaa ninkaasaa loo waxay dhahen orad ugee markaasaa falama btada'a rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu bilaabay yaa yaakulu inuu cuno qaala wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim cunada bisinkaa lagu bilaabaa dadka ka hadlayaa war maxaa bismi illaahi raxmaan raxiim u tirimaa bismi illaahi keliya dhehdeedna dee waa halkaana loo hayaa iyo kuwo kale bismi illaahi araxmaani araxiim faqaala caddaas baa wuxuu yidhi haada alkalaamu hadalkan maa yaquuluhu kuma hadlo ahlu haadihi lbilaad ummadda waddankan degta ereyhay isticmaalaan ma aha kuna hadlaan bismi illahi raxmaan raxiimta aan kaa maqlayno maxay tahay waxa akhriis waa ninkii yar- loo soo dhiibado alaabta liiruge xoogaaga gacanka cinabka fa qaala lahu calayhi salaa sl nebigu wuxuu ku yidhi isaga min ayilbilaadi anta adigu xaggee ka soo jeedaa gobolkeeta wamaa diinukase diintaaduse maxayt fa qaala wuxuu yidhi anugu nasraaniyun baan ahay minnii nawac baanan ka soo jeedaa meesha la dhaho waa meel caane waaya faqaala lahu calayhi salaa sl nebigu wuxuu ku yidhi min qaryati rajuli ninkii magaaladiisii tuuladiisii ninkii asaalixi wanaagsanaa yuunus binu mataa nebiga ilaahay magaaladiisii weeye yaa meeshaa miyaa ka soo jeedaa qaala wuxuu yidhi wamaa cilmuka oo maxay tahay ogaalkaada biyuunus yuunusna maxog baa ka haysaa faqara'a lahu nebigu ninkan wuxuu ku dul akhriyay caddaas ah min alqur'aani qur-aanka maa shay fiihi dhexdiisa qisatu yuunus yuunus qisadiis ay ku sugnayd falamaa samica daalika arrinkaa markuu maqlay caddaas ninkii la dhihi jiray aslama horow ka islaam ashhadu annaka cabdullaahi warasuul waa islaam labada gacnood iyo madaxa iyo labada lugood yaa buu ku foorarsaday isagu nebiga uga dhunkado calayhi salaatu wasalaam arrintan cid og ma jidha bay ilaa nebi mooyaane haddaaba hawshaanaa ka warrantay waay saasuu yidhi cadaaskaas een, xilli baa innagoo markaa madiina marka u horayso dadku magaalada nebiga madiina soo galaan calayhi salaatu wasalaam waxaa jira meelo kontaroolaay oo soo dhoweyn ah oo dadkan wufuudda ilaahay lagu soo dhoweeyo oo gaarigu cabaar istaago oo meelo lagu tukado laho xamaamyar iyo wixii laho qofkii raba dharkii cadcadaa ka gadanayo wuxuu samaynayaa een, ay ugu qaybshaan sharaabyo iyo timiro iyo ummaddaa ilaahay malaayiintaa waddada haysa markaan saa u soo istaagnay dhallinyaro la tababaro dee dadkeenna hadda innaga iskuullada sekondarigoo kale iyo dhigtoo kale baa intaas fasax baa laga dhigaa xilligaas xajka si ay ummadda u- khidmada u galaan u shaqaynayaan baa basaska ugu yaacay timirtay qaybinayaan biyahay qaybinayaan cadayaday qaybinayaan waxa weeye marka gaarigayagii ni wiil yaroo ku soo aaday baan waxaan ku idhi qur-aanka ma xafidsan tahayo wuxuu yidhi maya laakiin culuum kalaan dhigtaayo ee siiradaan aqaanaayo marka innagii xaggee waddankee ka timaadeeno jinsiyadee tihiino waxaasu marka wuxuu yidhi ma ii sheegi kardhaa markii nebiga daa'if lagu soo dhibaateeyey ninkii loogu soo dhiibay yaa cinabka magaciisa ma ii sheegi kardhaa su-aalaha horta ka horreysa waa iswadweydiin siirada aad u aqaan buu yidhi marka anaa idhi weydii waxaa rabtid waxba aan idhi weydiiyo marka ninkaan si dhow su-aalood buu na weydiiyey tanaa ka mid ahay kuwa kale markaa uga jawaabnay tan maanan garan marka tan waa garan weyn tan markaan garan weynay buu isagii noo sheegay ninkaa caddaas la yidhaahdo wuu noo sheegay siirada waxaad doontaan waa weydiin ka dhaan buu yidhi dee ma naqaan baan idhi aduu noo sheegay laa waxda aqoon ma aqaan baa la dhahay waay marka een, markaasaa usoo istaagtaa waxaa kuu soo baxaysa boorar waaweyn iyo qoraallo iyo turaxibuka waxaa ku soo dhoweynaysaa lagu dhahayaa madiinatu rasuul nebiga magaaladiisa haa kusoo dhowow soo meelaha hadda boorar iyo wax kuma yaalaan kadaa fulaan kusoo dhowow miran saxaasoo miran baa lo- meel kasta xogaa yar markaa saas u dhaqaaqdiba haa meelahaan kalaa lagu qorayaa war magaalada nebiga intaa joogtid oo bal sigaar ha ku cabbi war bal waxaa ha samayn waxaasa hadba macluumaad ba hadba meel lagu qoraya haddaba marka taasaan uga jeeday inaa maal- maalinta masaladaan garan weynay wiilkaa reer madiinaan noo sheegay ayib markii lagu dul akhriyey wa ataa jibriilu
jibriil wiilka ninka waa islaamay cadaas jibriil baa yimid birisaalatin buu la yimid oo min allahi ka socotay jalla dikruhu ilaahay dikrigiisu weynaaye wa qaala wuxuu yidhi in allaha amarani ilaahay wuxuu amray nebi moxamedow an udiicaka inaan kugu adeeco adiga fii qowmika qoomkaada dhexdiisa limaa kii sanacuuhu ay sameeyeen macaka adiga macaada darteed liajligeed wax allaale waxaa i amadho qolada saa kuu gasho dhiigga kaa keentay baan amarkaadaan raacaya baabi'i hadday dhahdo faqaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma hdi qowmii ilaahayow qowmkayga hanuuni fa innahum iyagu laa yaclamuuna waxba ma garanayaan waxaa kaloo jira riwaayo odhanaysa waxaan rajaynayaa dhabarkooda ilaahay inuu ka soo saaro man yacbudullah cid ilaahay caabudaysa an yukhrij allahu min aslaabih dhabarradooda ilahay inuu ka soo saaro markaasaa waxaa dee say u galeen waxaa dee jibriil malaha inuu wuxuu rabay labada buurood baan wuxuu yidhi baan saas gebigooda ugu malaasaya faqaala jibriil baa yidhi sadaqa waxaa run sheegay man allihii samaaka kugu magacaabay alra'uuf araxiim ra'uuf raxiimdeen magacyada ilahina waa ku jidhaa magacyada nebigana waa ku jidhaa yaa laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa nebiga calayhi salaatu wasalaam walamaa kaana nebigu markuu ahaaday binakhlata meel nakhle la yidhaahdo daa'iftow ka yimid iyo maka u dhaxaysa afartan kilomitr bay maka u jidhaa kama fogo maogta wafada calayhi waxaa ku soo wafdiyeeyey nafarun koox oo min aljinni jinni ah yastamicuuna alqur'aana qur'aanka dhegaysanaya qole jinaa timid wahum kuwaasina miman bay ka mid ahayn jinkaas yantamuuna u nisba sheegan jiray ilaa muusa nebi muuse salawaatullaahi calayhi wasalaam nebi muusaan raacsannahi lahay falamaa samicuuhu markay maqleen nebiga iyo qur-aanku akhrinayo ansatuu lahu waa u dheg raarciyeen warajacuu waxay u noqdeen ilaa qowmihim tolkood mundiriina xaalay u digayaan halkaa nebi cilmiga inta ka qaateen bay islamarkii noqdeenoo xaggii bay aadeen wa ablaquu way gaarsiiyeen kuwan jinkaay hum tolkood khabara rasuulilahi nebi maxamed warkiisa sala allah alay slm wa fiihim iyaga dhexdooda nazla waxaa ku soo degay fii suurati اlaxzaab waid sarafnaa ilayka waxaa ka sheekaysaa markaanu iilnay nebi allow ilayka xaggaada nafaran kooxo min aljin kuwaasoo yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu markay xaadireen qaaluu waxay dhaheen ansitu aamusa falamaa qudiya markii qiradii la dhammaystay la gutayna wallow ilaa qowmihim qowmkooda u jeensada mundiriin xalayhim kuwa u digaya qaaluu waxay dhaheen yaa qowmana innaa samicnaa waxaan maqlnay kitaaban unzila la soo dejiya min bacdi muusa musadiqan xaalu ya kitaabkaasi mid rumaynaya kitaabkaasoo musadiqan rumaynaya limaa bayna yadayhi wixii ka horreeyey kaasoo yahdii hanuuninaya dadka ila alxaqi iyo wa ilaa siraatin mustaqiim siraad toosana ummadda ku hanuuninaya markaas jinku waa wax jira waana joogaan meelaha khayrka lagu hayo iyo kuwooda kuwa khayrka waa imaan karaanoo daraasaday dhegaysan karaanoo waxa weeyaan waa sidaas ayib sidaa weeye xaalkooda tashakul iyo isbedbedelna way leeyihiin sidaa marka hawshu maras yaa qowmanaa bay dheheen ajiibu ajiibo yeela daaciya allah wa aaminuu bihi rumeeya yakfir ilaahay dhaafeen lakum idinka min dunuubikum wayjirkum idinka badbaadiyen min cadaabin aliim waman laa yujiib qofkaan ajiibin daaciya allahi falaysa bimucjizin mid cajzi gelinaya ma hausan ahaanin ilaahay fi lard walaysa lahu mana ahan min duunihi wliyaa ulaa'ika kuwaas fii dalaalin mubiin saasaa la yidhi daaciya allah hadda waa nebi maxamed yeeraha ilaahay waa nebigeena calayhi salaatu wasalaam waqad qasa allahu ilaahay baa ka qisooday qisata aljinni bicibaaratin cibaaro oo adwalo kasii dheer midaan fii suuratin summiyat suurad lagu magacaabay bismihim jinka magacooda awaluhaana qul uuxiya ilaya wey annahu stamaca qul waxaa dhahdaa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooda annahu shaaniye istamaca waxaa dhegaystay nafarun koox oo min aljinni faqaaluu waxay dhaheen innaa samicnaa qur'aanan cajabaa yahdii ila rushdi faaamanaa bih waa rumayn walan nushrika ma shariga yeelayna birabbina rabbiganana axada alxtimaal u dee ma jinku hal mar ma ahayn markay yimaadeen marar bay ahayd ilaa laba jeer alixtimaaw isku difaacid bilmudcim bni cadiyin nin la dhihi jiray mudcim bni cadiyin nebigu isku difaacay isku difaac waa maxay alixtimaau yaa gabbaad ka dhigasho wey gabbaad isku difaacid gabbaad ixtimaa ku gabbaadsi bilmudcim bni cadiyin nin la dhihi jiray waata qisadu walamaa rajaca calayhi sala slam nebigu markuu ka soo noqday min adaa'if hakadaa sidaas lam yatamakan ma makansan uma suurtagelin min dukhuulihi geliddiisa maka maka waa too haddeer ka cararay dhibaatadeeda qolada waa aadayna waa soo cesheen inuu gala marka uma sahlanaan waa limaa kii darti calimahu nebigu ogaa waalmay waa limaa kii darti calimahu ay ogaayeen kufaaru qurayshin gaaladii quraysheed oo min annahu nebigu tawajaha ila daa'if daa'if inuu u baxay yastansiru isagoo ka gargaar dalbaya biahliha ehelkeeda calayhim kuwaan maka jooga dushooda ciidan buu noo soo kaxaysanayaa inuu u baxay bay ogaayeen faarsala calayhi salaatu salaam nebigu waa wuxuu u cidiray ila almudcimi bni cadiyin bini nowfal bin cabdimanaaf ninkaas buu u diray yukhbiruhu isagoo u warramaya annahu nebigu sayadkhulu maka maka inuu soo geliyo fii jiwaarihi isaga magangelyadiisa magaaladaan rabaa inaan soo galo adaa nin odaya ahe waxaan doonayaa inaan adiga magangelyadaada ku soo galoo aan la idhibin oo la ii soo dhowaan haddii adiga la dhaho ninkaasoo magangelyo u yahay la i taaban maaye waay ninbaa ka horreeyey akhnas binu shurayqo suhayl binu camaro raggaasoo dhan waa diideen ninkan waa ninkii saddexaad markay hawsha halkaa marayso fajaabaskani waa ka yeelay ilaa dalika arrinkaas wataallaxa huwa tasallaxa waa isu soo hubeeyey huwa isaga iyo wabanuhu hubbay soo jeen qaarsadeen wey ilaa haddaa cid difaacaysa nebigana nimankan col bay ahaayeen waa soo hubeeyeen watawajahu way soo jihayseen maca rasuulilahi nebiga maciisa iyagoo ah ila almadaafi kacbada madaafku waa kacbada sagxaddeeda lagu dawaafo weeyaan alxamdulilah madaafkii bay u soo raaceen isagay wiilashiisii oo nebiga difaacayaan faqaala lahu bacdulmushrikiina gaalada barkood baa waxay dhaheen mudcimow amujiirun ma mid magangeliyey baa tahay anta adigu am taabicun mise mid raacay moxamedo rumeeyey baa tahay faqaala wuxuu yidhi bal iskaba dhaafi mujiirun anigu waxaan ahay mid mujiira ayaana war anigu waa mujiir baan ahay bayr mujiir waa maxay anigu waa waa magangeliyey keliya ma raacin qaalo waxay dhaheen idan haddaas laa tukfaru la burin maayo dimmatuka dimadaada laguu gacan dhaafi maayo haddaadan ma raacin ee arrintu ay tahay yaa badbaadin iyo magangelyo kuu gacan dhaafi mayno waa naga nabadgelayaa mudcimkaas waa ninkii nebigu yidhi calayhi salatu wasalaam markii gaalada laga qafaashay dagaalkii beder toddobaatanna laga dilay toddobaatanna laga qafaashay baa wuxuu yidhi haddii ninkii mudcim ahaa uu nool yahay igalana hadlo raggan meesha yaalyaala oo yidhaahdo raggan hala ii ogolaado waa uga tegi lahaa ninkaas abaal buu leeyahay wey waaye mudcimkaani marka beder ka hor buu markaa dhintay isagoo sagaashan jir ah weliba waxaa war gabay tiiraanyo ah u tiriyey oo baroordiiqa ninkii xasaan binu haabit ahaa ee gabyaaga weyn ahaa oo wuxuu yidhi haddii sharaf qof waarinayso sharaf iyo qof mansab iyo waxayse haddii ay qof waarinayso yaa ninkan mudcimay waarin lahayd wafdu dows reer dows nima la dhihi jiray wafdigoodii wey waqadima waxaa u soo galay calaa rasuulilahi nebi maxamed dushiisa sal alla alay wasalam walxaal huwa nebigu bimakata magaalada maka uu joogo adufayl binu camar addowsiyu waa qabiiladii abu hurayre saxaabiga abu hurayre qabiiladiisa reer dows baa la dhahaa ogow ninkaana soo galay ninkan abdufayl ninkaanaa yimid haddii uu yimid odayaashii quraysheedyaa ku soo xoomo waxaa la yidhi waa lagu baahnaa nin baa halkan jooga waxaway dadka kala geynaya wiil iyo aabihiis israaci mayaan nin iyo xaaskiis waa kala kaxaynayaa haddaad timid adiga iyo tolkaana waa uga baqaynaa inaa arrintan idinsoo gaadho ninkaas intaa magaalada joogtay ha u tegin ha la kulmin warkiisa ha dhegaysan yuusan ku qaadani waxaan go-aansaday buu yidhi inaananba u tegin lana hadlin waa ay bajiyeen buu yidhi xataa dhagahan cudbi iska geshay buu yidhi masaajidka iyo meeshaa markaa imaado la dabdawaafayo inaana maqal wararkaas iyo een, nebiga iyo aana maqal dun iyo suuf baan dhagaha iska geshay subixii dambaan soo jarmaaday mise nebigiiyo salaad taagan kacbada horteedaan u imid meel u dhow baan fadhiis ilaahay baa diida buu yidhi ilaa in ilaahay maqashiiye mooye wuxuu akhrinaya wax ka mida ilaahay unbaa imaqashiiye waxaan meesha ku guray haba codkii waa dhaaf markaasaan isir nin weyn baa tahay waxa xun iyo waxa fiican miyaadan kala garan karin yaa maxaa kuu diidaya inaa wax ogaatid nebigu waa tukaday gurigiisuba aad markaasaan ku yidhi bu yidhi maxamedow bal ii sheeg waxaa wadid islaamnimaduu nebigu u bandhigay qur-aan buu ku dul akhriyey weligay wax ka wanaagsan waxaa akhriyeysa ma arag buu yidhi wax ka cadaalad badana weligay ma arag waa islaamay buu yidhi ninkaasaa yimid oo min qabiilati dows oo ah cashiirati abi hurayra abi hurayre qoyskiisii abi hurayrihii asaxaabiyi shahiir saxaabiga caanka ahaaya wa kaana dufayl wuxuu ahaa shariifan nin shariifa fii qowmihi sharaf le macnaha qoomkiisa dhexdooda shaaciran gabiya ah nabiilan wanaagsan dheh falamaa qara'a calayhi lqur'aana markuu nebigu qur'aan ku dul akhriyey aslama waa islaama ama falamaa quri'a calayhi lqur'aanu markii qur'aanka lagu dul akhriyey aslama waa islaama faqaala ama nebigaaba ku dul akhriyo qara'a sa- ka dhigta musami faqaala lahu rasuululahi nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay slam idhab ilaa qowmika orod tolka aad fadcuhum ugu yeer ila alislaam ilaa uma baahna saxaabiga nebigu yimid xernimo badan iyo waqti dheer wax la akhrisee saasuu nebigu hor fadhiistaba anwaar baa saa ugu dhacaysa horey baa laga diray waxa la yidhi orod ummadda soo islaami yaa u tag wadacaa lahum rasuulullahi Ee, nebiguna waa u duceeyey qoladaas calayhi salaatu wasalaam oo faqaala ducadii nebigu wuxuu ku yidhi allaahuma hdi dawsan ilaahu reeri dawsan hanuuni haa nin dee duco wata weeye fatawajaha wuu aaday ilayhim xaggooda addufayl wadacaahum waa u yeedhay fa aamana waxaa rumeeyey bidacwati yeeridiisii kaiirun in badan oo minhum ka mid ah intii kalena markii dambe inta yimaadeen waa iyaga iyaguna waxa weeyaan ay rumeeyeen markii u horreysay aabbihiis iyo xaaskiisii u yeero waa ajiibeen Ee, sidaas hawsha ku socotay wuu duceeyey ducadii nabiga ilaahay waa aqbala ayib waa reer abu hurayre waa qol- qoyskooda weeyaan al-israa'u waalmicraaju ama waxaa dhahdaa wasayaati waxaa imaan doona wifaadatuhu wafdiyeyntiisa ninkan dufayla yaa cala rasuuli nebiga usoo wafdiyeeyey sal alla alay slam maratan aaniyatan kol labaad biqowmihi isagoo tolkii wata filmadiinati mar labaadna isagoo tolkii wata madiine inuu yimid markaan keligii buu ahaaye waa inoo imaanaysaa al-israa'u waalmicraaj waa israa waa dheelmidii nebiga iyo walmicraaju korintii nebiga kor samaawaadka xaggeeda loo loo koray loo korsiiyey wa qabla alhijrati hijradii madiine horteed akramahu llahu ilaahay baa ku karaameeyey nebiga bilisraa'i iyo walmicraaji ama alisraa'u isruhu fa huwa isruhu tawajuhuhu nebiga ujahaysigiisi weeyaan leylan habeen ilaa baytilmaqdis oo u jihaysay oo biiliyaa iiliya iyo baytulmaqdis waa isku meel waa isku meel isku hal magac wey waa isku waa hal meel labadeed magacay leedahay iiliya baa xilli hameena nebiga baytulmaqdis baa loo dheelmay wey waa intii dhulkan marayay subxaana alladii asraa bicabdihi leylan wey min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah waa middaa weeyaan waa miduu leeyahay busiirgu sarayta yaa min xaramin leylan ilaa xarami ilaa nabiga markaa laga kaxiyo xarama ee, xaram waxaana la geeyey baytulmaqdis ayib tawajuhaas iyo warjuucuhu soo noqodkiisi weeye nebiga min leylatihi isla hameenimadii la dheelmayba waa soo noqda wa ama almicraaju micraajku fa huwa sucuudu nebiga koridiisa weeye ila alcaalami alculuwiy caalamka sare ayaa nebiga la geeyey calayhi salaatu wasalaam caalamkaa saraa nebiga la geeyey calayhi salaatu wasalaam waqad qaala jumhuuru ahli sunnati dadka ahlu sunnaha badankoodu waxay dhaheen ina daalika kaana wuxuu ahaa bijasadihi nebiga jirkiisa ashariifi wanaagsan macnaha nebiga ruuxdiisa iyo jasadkiisa biruuxihi wa jasadihi labadaba waa la kiciyey wey qolada dhahaysa arrintu manaan bay ahayd madaa layidhi ma jidho ha way wada socdeen wa kaanat caaishatu waxay ahayd radia allahu canha tamnacu tii diida ru'yata rasuulillahi nebi maxamed arkidiisa sal ly sl rabbahu rabbigiis caaisha waxay diidi jiray nebi maxamed haddii la dheelmay yaa oo micraajkiina uu sii koray nebiga ilaahay muusan soo arag wataquulu waxay dhihi jidha man qaala qofkii dhaha inna muxammadan baa ra'aa rabbahu rabbiga arkay faqad acdama wuxuu weyneeyey alfiryata been abuurka cala allah ilaahay markaas aayad qur'aana oo culimmada iyo asxaabtu inta badan aysan sidaas u fasirin una fahmin bay iyadu sidaas ku fasiraysa laa tudriku labsaar wa yudriku labsaar laakiin waa laga bat waa meesha ay leeyihiin wamaa bintu saaxibihi wamaa bintu saaxibihi ladaynaa biaclama may ahayd ya ibnu cabaas yaa waxay leeyihiin iyo saxaabada kale nebigu ilaahay waa soo arkay marka waxay leey wuxuu yidhi shiikhaas nebi nebiga saaxiibkiis gabadhow dhaloo caaishaa agtayada maysan ahaanin biaclama min alxabri caalimkii ibnu cabaas mid ka cilmi badan id quubila markii la isqaabiliyo ee waxa weeyaan waxaa loo batay inuu ilaahay arkay nebigu walisraau isruhu madkuurun waxaa lagu sheegay fi lqur'aani اlkariimi qaala tacaala fi awali suurati اlisra subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlah linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu اlbasiir waama almicraaju faqad warada waa soo arooray fi saxiixi sunna wa asaxu axaadiiihi axaadiiiisa kan ugu xooga badan ugu saxiixnimada badan maa rawaahu shaykhaani bukhaari muslim waxay wariyeen weeye wanaqalahu lqaadi ciyaadna uu soo raray fi shifaa'ihi can anas ibni maalikin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam uutiitu bilburaaqi buraaqadii baa la iila yimid wa huwa buraaquna daabbatun oo fowqa alximaari dameerka ka weyn weeye wa duuna albaqli baqashana ka yar waa buraaqada waa buraaqadii nebiga yadacu xaafirahu qoobka wuxuu dhigayaa cinda muntahaa darfihi araggiisu meesha ku dhammaada agteeda haddaadu hadda meel bannaan istaagtay dhulka meesha u dambaysa oo indhahaadu qabtaan buu jeeniga u qaado maaha kiisa kala dhigaya waay qaala wuxuu yidhi nebigu farakibtu waa fuulay xataa ataytu bayt almaqdis ilaaaan ka tegay farabatuhu buraaqi waxaan ku xirtay bil waay xalqa xalqadii qoolintii qoolin qoolkii macnaha qoolkii yaa allatii taasoo tarbidu bihal ambiya oo ambiyadu ku xihan jireen yaa daabadooda meel qool ahoo ambiyadii hore ku xihan jireen baa aniguna ku xirtay buu yidhi uma dahaltu waxaan galay almasjida fasallaytu fiihi ragcatayni baan ku tukaday waa baytulmaqdis uma kharajtu waa baxay faataanii jibriil baa ii yimid biinaa'in weel oo min khamrin ah iyo wa inaa'in weel oo min laba nin caana ah labadan weel kala doolo midna waa khamro midna waa caano fakhtartu waxaan doortay buu yidhi allabana caanihii baan doortay waaye oo kaa kale oo sharax labadan hayaa si halkaa kasii hadlayo dee haddiiba khamrada la dooran lahaa ummadoo dhanba lagama kareen khamrada ilaa haddaaba iyadoo caanihii la doortay baa kuwo badan waa aragtay oo laga kari laaya faqaala jibriil baa yidhi ikhtarta waxaad dooratay alfidrata diintii iyo islaamnimadii baa ilaahay kugu adshay caanuhu waa cajiib uma curija binaa ila samaa cirka intii kacbaa naloo korsiiyey fastaftaxa jibriil baa furid dalbay la garaacaya meeshu meel la iska gelaya maa waxa weeyaan cid samada waa way iska amrala-aan ku geli kadhaa ma jidho dayaxaan iyo meelahaana la arkay macquul waa jidha ama la tegay hawooyinkaa fog laakiin dayaxu dee xaggee ku jiraa wey amaa waxa weeyaan samaawaadkii baa la dhex galay maya markay arrintaasi ay dhacday waxaa dhacay fasaftaxa jibriil waa furi dalbay faqiila waxaa la yidhi man anta qaala wuxuu yidhi jibriil qiila waman macaka qaala muxamed yaa kula socda muxamed baa ila socda bay qiila waxaa la yidhi waqad bucita ilayh ma la soo dira oo macnaha halkan in la soo diray waa og yihiine samada ma loo soo fasaxay qaala wuxuu yidhi qad bucita waa la soo dira waaye qad bucita ilayh waqad bucita ilayh qaala qad bucita ilayh waa loo soo dira xuruujkan fafutixa waayo fafataxa lanaa ama fafutixa lanaa waa nala ka fura faidan biaadam nebi aadam baaba samadii koowaad joogta faraxaba bi nebi aadam waa isoo dhoweeyey wadacaali wuxuu iigu duceeyey waa aabbihii ummadee bikhayrin khayr uma curija binaa waxaa nalala koray ila asamaa'i aaniyati cirkii labaad waaye caraja mayoo idiin qoray uma caraja binaa waa nala koray ila asamaa'i aaniyati hadduusaa idiin qoray fastaftaxa jibriil waa furi dalba faqiila man anta qaala jibriil waay qiila waman macaka qaala muxamed qiila waqad bucita ilayhi curuujka ma loo soo fasax qaala qad bucita ilayhi waa loo soo dira fafataxa wuu furay kii nala hadlayay lana anaga waa naga fur faidan ana waa anuu ku sugan bibnayil khaalati habaryartii labadeedii wiil labadii wiiloo ilma habreedka ahaa yaxyaa iyo wa ciise bni maryam yaxye iyo ciisihiina maryamo aha faraxabaa bi labadaasna way soo dhoweeyeen wadacawaa lii waxayna iigu duceeyeen labaduba bikhayr de halkan waa garanaysaa waa darsigaada xalay tafsiirka waxa weeyaan labadan saas in badan kutubta qoraan ilma habreed laakiin waxaa garanaysaa nebiyullaahi yaxye hooyadiis iyo maryama hooyadeed baa walaalo ahaa labadaa hooyaa walaalo ahaa marka maxay kala dhaleen yaxye iyo maryama labadaasa ilma habreeda marka maryama iyadaa ciise sii dhashay marka yaxye wuxuu u yahay waa garan ka dhah ha labadan ilma habreedka midkood baa oo maryamo ah baa ciise sii dhashay ibn alkhaalatin inta badan saasay meelo badan ku arkaysaa laakiin saa ugu baraarugsanow uma curija binaa waxaa nalala koray ila samaa'i aaliati cirkii saddexaad fadakara mila alawali jibriil sidii hore oo kale u yidhi fafataxa lanaa waa naga fura kii macnaha nala hadlay waidan ana biyuusuf nebi yuusuf baa cirka saddexaad jooga waidan huwa waa nebi yuusuf waaba iyadoo qad ucdiya la siiyey shadaralxusni quruxda barkeed oo waxa qurux jira kala baroo bar baa la siiyey nebi yuusuf waay nebigana labadii barba waa laiskugu daraa layidhi faraxaba waa i soo dhoweeyey nebi yuusuf wadacaa lii bikhayrin meel kasta nebigaa laga soo dhoweynaya calayhi salatu wasalaam uma curija binaa waxaa nalala koray ila samaa'i raabicati cirka afraad fadakara mila sidii oo kale waxaa weeye waa furi dalbay waa kuma waa aniga waa kula socda waa muxamed waa sidaa mila lawel fafataxa lana waydanana waaba aniga ku sugan buu yidhi biidriis faraxaba bi way soo dhoweeyey wadacaalii wuxuu iigu duceeyey bikhayr khayr badan qaala tacaala fii suurati maryam warafacnaahu idriis waa kor yeelnay makaanan caliya uma curija binaa waa nalala koray ila samaa'i alkhaamisati cirkii shanaad fadakara milah faidan ana bihaaruun nebi haaruun baa jooga faraxaba bi way soo dhoweeyey wadacaa lii bikhayr uma curija binaa waa nalala koray ila samaa'i saadisati cirkii lixaad fadakara mila faidan ana bimuusa nabi muuse jooga faraxaba bi wadacaa lii bikhayr nabi muuse cirka lixaad uma curija binaa ila samaa'i saabicati cirkii toddobaad baa nalala koray fadakara mila faidan ana biibraahim musnidan xaalu ibraahim tiiriyey dahrow dhabarkiisa ila lbeyt lmacmuur beytulmacmuur meel la yidhaahdo oo samadaa toddobaad ah oo guri iska camiran ah halkaasooba dhabarkiisa ugu tiirsha waydan ana waydan huwa waaba isagoo nebi ibraahim waydan huwa waaba iyadoo beytulmacmuurka yadkhuluhu ay gelayaan kula yowmin maalin kasta sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag baa maalin kasta gala inta ku cibaaraysaan laa yacuuduuna ilayhi dibna uguma soo noqdaan weligeed ilaa waaga adduunka u fiirso qisadaas weligeed maalin kasta toddobaatan kun oo malag baa gasha dibna uguma soo noqdaan ilaa hadda waa meel macnaha wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa malaa'igtu waa wax ilaahay bariyey wey kasradooda iyo tiradooda ilahay maha cid kaloo og ma jiro ayb uma dahaba bi waa ila tegay ilaa sidrati lmuntaha geeddaa sidratulmuntaha la yidhaha wixii kor ka yimaadana yimaadaan wixii halkaan ka tagana halka ay tagaan halkaasaa tagnay buu yidhi faidan awraaquhaa warqadaheedu caleenteedu ka aadaanil fiilati maroodiga dhagaheed oo kale wey haddii haddaa maroodiga dhagahiisa arki lahayd baad si fiican u fahmi lahayd maroodi dhagaheed fiilada yaa maroodi dhagaheed baa moodaa waidan famuraha miraheeduna kal qilaali waaba iyadoo ma garanaysaa ashuunadan waaweyn oo jalxadahan waaweyn oo kale ah ya haamahan waaweyn oo jalxadaha qilaal oo kale xabadda mirtaa intaasa laegta falamaa qashiyahaa markuu geeddaa daboolay min amri rabbi rabbiga amarkiisa xaggiisa xaalow ka ahaaday maa qashiyaha faqashaaha maa qashiyaha soo mahay markuu daboolay tagayarat way isbeddesh geeddii famaa axadun qof muusan ahayn oo min khalqillaahi ka mid ah yastadiicu kii awooda an yancatahaa inuu sifeeyo geeddaas min xusnihaa quruxdeeda darteed fa awxaa allaahu ilaya ilaahay wuxuu ii waxyooday maa awxaa fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa dee lama sheeg sheegi karee in maahan layska yidhaahdo mooyaane fafarada calaya ilaahay anigoo nebi maxamed wuxuu igu soo faral yeelay iyo wa calaa ummatiiba hamsiina salaatan konton salaadood fii kulli yawmin waleyla habeen iyo maalin kasta afar iyo labaatanka sac waay haddii waagaasaa loo dayn lahaa hadda shantii baaba dad ka tegay soo ma fanazaltu waxaan usoo degay ilaa muusa faqaala wuxuu yidhi maa farada rabbuka rabbigaa muxuu kugu faral yeelay calaa ummatika ummadaadana kuu soo mariya dusheeda qultu waxaan idhi hamsiina salaatan konton salaadood qaala wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika rabbigaa u noqo fas'alhu soo weydiiso atakfiifa fududayn fa ina ummataka ummadaadu laa yadiiquuna daalika ma awoodaane fa innii aniga qad balowtu soo jirrabay banii israa'iil reer bani israa'iiloo yaa muxuu ku xijiyey yaa anumabahaya taas waxa weeyaan reer bani israa'iil baan soo jirrabay qabalka maya ku qoran waay adiga horta wakhabartahum bu aniga ii qoran qaala wuxuu yidhi farajactu ilaa rabbii baan ku noqday meeshii laygula hadlayo waqultu lahu waxaan ku yidhi yaa rabbi khafiif ka fududee can ummati faxada canii ilaahay wuxuu iga riday salaadii hamsan shan shan iyo afartan baa haray farajactu ilaa muusa faqultu waxaan idhi xada canii ilaahay wuxuu iga riday khamsatan qaala wuxuu yidhi ina ummataka laa yudiiquuna dalika ma awoodaan farjicu noqo ilaa rabbika fas'alhu takfiif fudayd soo weydiiso qaala wuxuu yidhi falam azal kama zuulin arjicu inaan noqnoqonayo bayna rabbi tacaala wa bayna muusa xataa qaala subxaana ilaa uu ka yidhi ilaahay yaa muxamed inahunna salaadaha hadda haray hamsu salawaati waa shan salaadood kulla yowmin waleyla habeen iyo maalin kasta waa shan iyo afartan baa la tuura likulli salaatin salaad kastana cashrun toban salaadood bay u dhigantahay ajir ahaan shan salaadood oo beer toban ah waa imisa konton fa tilka taasi khamsuuna salaad waa konton waman hama qofkii hamiye bixasanatin wanaag oo falam yacmalha aan camal falin kutibad lahu waxaa loo qorayaa xasanatun xasanaa loo qoraya mana samayn waman hama qofkii hamiye bixasanatin wanaag oo facamilha camal falana kutibad lahu cashran toban baa loo qorayaa ajir waman hama bisayi'atin xumaan qofkii hameeya falam yacmalha aan camal falin lam tuktab lahu loo qori maayo shay-an waxba loo qori maayo xumaantiibu iska daayay falam yacmalha waa maxay khawfan min allahi balaayaduu dabco inuu sameeyo qof inuu dilo inuu wax qaribo inuu khamre cabo ilahay dartii ba iskaga daayay wa amaa litacdiili asbaabihabi asbaabteeda haddii isku keeni weydo waxa balaayada wuu samayn lahaaye wixii baa iskugu aadin falaa yuktabu lahu waxba loo qori maayo ya ilaa dar ilaahay ugama tegina wixii baa isaga u suurtageli waaye waayo ajarna loo qori maayo waka waman hama qofkii hamiye bisayi'atin oo facamilaha kutibad lahu waxaa loo qorayaa sayi'atun waaxida qaala wuxuu yidhi fanazaltu waa soo degay xata intahaytu ilaan soo gaaray ilaa muusa fa akhbartuhu waa u warramay faqaala wuxuu yidhi irjic ilaa rabbika shan salaadood mayaa wadataa orad rabbi ku noqo fasalhu takfiif fasalhu takfiif fodayd soo weydiiso faqultu waxaan idhi qad rajactu ilaa rabbi rabbigay waa ku noqday xata saxiyaytu minhu ilaan hadda ka soo xishoodayoo hadda kuma noqonayo marka waxa weeyaan waa laiga fududeey midda kale shan shan baa loo ridayo haddii hadda la noqdo oo shantii u dambaysana meesha lasoo rido salaad la-aan baa soo baxaysa marka ku noqon mayo bay yidhi laawal baa shan shan riwaayaad baa dhahayo toban toban baa loo tuuray riwaayaadkaanna waa shan shan uma rajaca calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waa soo noqday min leylati isla hameenkiisii waxaasoo dhan waa laxadaad ilaa ay weydiiso badan ah meesha uu hurday weli waa kulusha dadkii la joogay isma ma ogaan markuu saa usoo noqday isla hameenkiiba waagii waa baryay falama asbaxa qadaa wuxuu usoo jarmaaday ilaa naadi qurayshan quraysh naadigoodii meeshay ku shiri jireen fa jaa'a ilayhi abujahl bin hishaam baa u yimid faxadaahu rasuululahi nebi maxamed baa u sheegay sal sl bimaa jaraa lahu wixii caawa u dhacay meelo fogfog baan tagay bayidhi faqaala abujahl baa yidhi yaa banii kacab ibnu lu'ayin qabiilada magacaas lahay halumuu warkaalayaay war cusub baa yimid fa aqbala calayhi kufaaru quraysh gaaladii quraysh oo dhan baa soo qaabsha fa akhbarahum rasuulu nebiguna waaba rabay in loo soo shiree nebiguna wuxuu u sheegay sal ly sl alkhabara warkii baytulmaqdis maantig xaggaantig fa saaruu waxay ahaadeen bayna musafiqin mid sacbada garaacaya yah iyo wawaadicin yadow gacanta mid saaray calaa ra'si madaxiisa tacajuban iyo wainkaaran layaab iyo inkirid war kabas macnaha war ay u suurtagal ahayn kuwana madaxaysaa gacanta u saaraan kuwana waaba sacbaday garaacaan waa buuqeen wartadda waxaaba ridoobay naasun dad oo miman ahaa kaana ahaa aamana kuwa rumeeyey bihi nebiga kuwaasoo min dacaafi lquluubi kuwa qalbigoodu daciifka yahay dadaan iimaanku ku weynaan markuu nebigu yidhi baytulmaqdis baan tagaya meelo ka fog baa waxa weeyaan diinti ka baxay oo kuwa awal qalbi waxau ahaa iimaankoodu daciif yahay waxay dhaheen ninkaan xaaladda caadi maha adaa hadda caawan qofka cashir kula dhegaysanaya hadduu ku yidhaahdo waxaan ka imid ilaa iyo ma ka imid inaan ka imid oo meel kasaan soo mara xala manaamna maahe toosa dee nebina waa qofkan wuxuu dhahaya war hawshu saata ayib marka iyagaa iska matelay waxay garanayeen meeshuu yidhi waa ka imid fogaanteeda baytulmaqdis bil baa loo socon jira xalaan tegay xalaan ka imid cirarkii iyo howlahan waaba dambeeyaanba wasacaa rijaalun rag baa soo aaday ilaa abibakrin abibakaroo dee nebiga raggii rumeeyey ugu horreeyey faqaala wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay qaala daalika maya waxay dhaheen ma maqashay saaxiibkaa wuxuu yidhi uu ku dhawaaqay faqaala abubakr wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay nebigu qaala mid yidhi daalika warkaas laqad sadaqa run buu sheegay ma meelahaasaan tegay buu yidhi haa waa runti qaalu waxay dhaheen atusadiquhu ma u rumaynaysaa calaa daalika inuu xalay halkaa tegey kana soo noqday qaala wuxuu yidhi innii anigu la usadiquhu waxaan u rumaynayaa calaa abcada min daalika waxaa wax ka fog yaa wax ka sii daran baanba u rumaynaya fa summiya waxaa lagu magacaabay min daalika alyowm maalintaa laga bilaabo sidiiqan abubakr sidiiq halkaasi uga baxar waay uma qaama alkufaaru gaaladii way kaceen yamtaxinuuna iyagoo imtixaamaya rasuulallaahi nebi maxamed sal horta kaalay haddaad tagtay baytulmaqdis su-aalaan kaa weydiinaynaa magaalada ninka soo yaalkeeda yaqaanay qaabka istaraatiijiyaddeeda hadduu been sheegayo uusan tegin wuu gafayaa maogta ila warqadahan hadda laisku baxbaxshayo meelahan wax laga doontaaba lagu dhahaya magaaladaa sheeganaysa noo tilmaano see tahayo kaasaa qofkii ku dhaca waxba la siin mayo waa aragteen waa maqasheen markaasaa la yidhi baytulmaqdis aan wax ka weydiinana fasa'aluuhu waxay weydiiyeen nacta baytlmaqdis baytlmaqdis sifadiis wa fiihim waxaana ku jiray ragga wax weydiinaya rijaalun rag oo ra'owhu awal arkay amaa rasuullahi nebi maxamed sal allahu alay wasalam falam yakun mausan ahayn ra'aahu baytulmaqdis mid arkay qabla daalika hameenkaa ka hor nebigu ma arag isagu fajallaahu allahu ilaahay baa u fayday lahu nebiga dee nabig xoogaa kurbaaga qaatay laakiin waa waxaa looga dhig waa loo fayday telefishan rabbaaniya looga dhig shaashada baa hadda la isticmaala shaashadaa loo soo saaray wey wixiibaa hal mar waxaadee ujeediisa ma taqaanid hadda shaashadahaas waxaas ma la inkiraya maaha wax la arkay fa saara wuxuu ahaaday yasifu mid u tilmaamaya lahum iyaga baaban baaban albaab albaab masaajidka baytulmaqdis mayaa halkaa waa albaab halkaa waa darishad halkaa waa saas halkaa waa saas halkaa waa saas wa mowdican mowdican makaan makaan buu ugu tilmaamay faqaaluu waxay dhaheen ama nactu tilmaanta uu sheegayo muxamed faqada saaba horta wuu asiibay horta tilmaamtu tilmaantii waa tahay faahbirnaa nooga warraman can ciirina safarka yagii nooga warram yaa waxay ahayd faadana muadinu ayatuha alciir innakum la saariquun warbasaaga ku liira ciirku waa safarka wari waxaa safar baa meesha noo jiray nooga war wa kaanad lahum waxaa ahayd waxu ahayd ciirun oo qaadimatun min ashaami shaam ka soo gelaysay ilaa baytulmaqdis waa shaam fa ahbarahum wuxuu u sheegay nebigu bicadadi jimaaliha awrta meesha maraysa geela meesha maraya tiradiisa wa axwaalihaa xaaladooda xaaladeeda wa qaala wuxuu yidhi taqdamu waxay soo gelaysaa yowma kadaa maalinta heblaaye ah maca duluuci shamsi marka qoraxdu saa maalintaa usoo baxayso baa safarku imaanaya yaqdamuha waxa u horeeya safarka geela la hogaaminayo jamalun awraqu ratib bacd ah madow iyo iskugu jira qore dhalaal ah kaasaa ugu horeeya fakharajuu way bixeen yashtaduuna iyagoo darnaanaya ordaya daalika alyowm naxwa haniyati karintii xooluhu kasoo dhici jireen bay aadeen faqaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi oo minhum ka mid a haadihi midaani wallaahi ashams horta qoraxdii u tabaa soo baxday qadashraqad iyada soo baxday fa qaala aakharanu mid kalena wuxuu yidhi wa haadihi middaanna wallaahi alciiru waa kan safarkiina waa isku mar qoraxdiiyo safarkii sidii loo sheegay qad aqbalad iyada soo qaabisho yaqdamaha waxaana u horreeyey jamalun oo awraq ah ratigii qore dhalaalkaaba u horreeyey kamaa qaala maxamed buyir sidii maxamed sheegay falam yazidhum laakiin gaaladii uma ziyaadin daalika arrinka ay arkeen ilaa kibran iyo wacanaadan kibir iyo madax adag bay ka sii qaadeen ilaa haddaan la hanuuninayn waa balaayo xataa qaaluu ilaahay dheheen haadaa waxaanoo dhani sixrun mubiinun waxaanoo dhan waa sixir bay dhaheen beesha waxaan ka jiraay caadiya ma waayo arrimahaasay ku hadhadleen marka maanta waxaa la yidhi waxaa jira dee maanta waxaa adduunka la arkay waa la arkay sida waxyaale u saasaalan yihiin yaqda iyo soo jeed baa manaam ku dhacay israhani iyo micraajku manaam ma ahayn bel haddii manaamta cidimaha ma inkidha hadduu qofku dhacaa manaam baan adduunka oo dhan qaaradaha ku soo maray qofnaba la yaabi maayo ee waxaa loola yaabanaa arrinta nebigu yaqday ahayd marka soo jeed baan u tegay markuu yidhi bay madaxa gacanta saareen waaya taasina wata maantana waxyaalo badanoo waxaa la arkay baa layidhi bini aadan sameeyo ilbiriqsiyo adduunka ku gaaraya yaa yaa diyaaradinta halkan ka kacda shanta qa- qaaroodo kuwo ka mid a hal mar inta hameenka lagu jira tegaysa Een, maraakiib doonyo gujisyaal waxyaalo ordaya yaa waxaasaa jira maanta dee maxaa marka lagu baciysanayaa khaaliqii koonkoo dhan sameeyey baa nebiga waday calayhi salaatu wasalaam wixii bini aadamku sameeyaa maanta loo jeedaa wax ay samaynayaan daa'iraadka iyo diyaarada waa kan halkan kaga hadlaya waaye maxaa ku xiga wa fii sabiixati leylati eh, leylati lisraa'i hameenkii nabiga la dheelmay subixiisii jaaa jibriil baa yimid wacallama rasuulallaahi nebi maxamed wuxuu baray sal ly slam kayfiyata salaati qaabka loo tukado iyo waqaatiha waqtiyaasheeda iyo waqaataha waqtiyaasheeda awqaadeeda iyo awqaatiha fa yusallii ragcatayn laba ragcadood buu tukanayay idaa dahara alfajru waagu markuu beryo waarbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukanaya idaa zaalat ishamsu qoraxdu markay lix saa xagga xoogaa uga zuusho duurka wa miluhaa wa milahaa waay buu tukanayay idaa ducifa markii la laba jibaaro dillu shay shayga hooskiisa waa casarkii waalaaan saddex buu tukanaya idaa qarabad marka qoraxdu dhacdo wa arbacan buu tukanaya idaa qaaba markuu dhaco ashafaqu laxmaru shucaaca guduudan waa maqhribka wa kaana calayhi salatu slam nebigu wuxuu ahaa qabla shuruuciyati salaati mashruuciyati salaati salaada jidaynteeda ka hor yusallii ragcatayni laba ragcadood kii tukada sabaaxan subxi wa milahumaa labadaa ragcadood kulow tukan jiray masaacan galabka waagii hore intaan salaadaha la keenin nebigu wuxuu cibaadadiisa laba ragcadood oo subxiya iyo laba ragcadood oo galabkiya oo xaggee laga keenay kamaa yafcalu ibraahiim calayhi salaam sidii nebi ibraahim samayn jiray ilaa calaa diini nabiyilaahi ibraahim buu nebi ku cibaadaysan jiray markuu xataa samaynayay qaaru xiraa iyo meelahaasoo dhan ilaa halkaa ilaahay buu ku caabudayay marka sidaas bay ahayd wallahu subxaanahu wa tacaala aclam